waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali aadan ibraahim diiriye aandhehe waxa uu degan yahay magaalada christchurch ee dalka new zealand wiilkiisa yar ayaa ku geeriyooday xasuuqi ka dhacay labada masaajid ee dalka new zealand gaar ahaan magaalada christchurch aadan bal dareenkaaga ku aadan sanad kadib dhacdadii foosha xumeyd ee ka dhacday dalkaas aada iyo aad baa umaxsantah weliye waana idin salaamaya dhammaanba bulshaweynta australia dacalada joogta dalka australia magacay waa aadan ibrahim geriye wallahi idhaahd walaalow dhacdadaas dee horta dhacdo foolxun bay ahayd shay waliba qadarka allay ku dhacaan cunugaa de markuu iyo dadkii dhintayba dee meeshaan ana masaajkaan joogay cunuga dhabtaan ku hayay marka waa markii isaga cunugu markii hore dadka uu laayay muu dilmay marlabaadkii oo ana aanan dhabta weli ku hayo oo aanan jiifo ayaa cunugu istaagay sidaasu cunugu horta uu de ku dhintay ilaahayna subxaana watacaala dhammaantood waxay ahay shuhaaday ahaayeen dad waxay ahaayeen dhammaantoodba dad wada tob ah oo dadka safka hore ku tukada oo tabliiq u badnaa iyo culimo iyo dad ahludiinay ahaayeen dad wada shuhaaday ahaayeen halkaan kaga gudubno dhacdaas dhacda maarta de falxun oo ku dhacday ahaayeen guud ahaanba pacific australia iyo new zealandba taas halkaa markaan kaga gudbano cunugu dee de hadda waxaan waxaan dareenaynaa kule aniga shaksi ahaantiga cunugaas haddu ii bilaabi lahaa iskuolka oo de markaan hadda arko guruubkii kale ee la la ciyaaraya ee kii de gacdanka kuma jiray oo kula sawirnaa iyo isagio ka maqan de waxaan dareenayaa de anigu naxdin baan dareenayaa iyo iyo de murugo waana hadda maalinta maalinteedi weeye saacaduna saacadeedi weeye halkaasaan qaybta hore kaga gudbaynaada walaal wa waa gartay guud ahaan jaaliyad ahaan sanad kadib dhacdadaas ma laga soo kabsaday kula tahay
wallahi jaaliyad ahaan haa aada iyo aad marka loo fiiriyo soomaali ahaan annaga soomaali ahaan qaybta naga qusaysa dadka soomaalida ee meesha dhibaatada ka gaadhay waa shan qof badda ku dhacday waxa weeye laba qof saddex qofna waa dhimatay laba qofna injury bay ahaayeen laakiin dee soomaali masaajidka inta u badan soomaalida ku tukan jirtay laakiin soomaalida kulligeed inta badan waxaa ku dhacay shay markaas trumatitis baa ku dhacay trumatiski marka hadda way kasoo kabteen waayo de waxaanu biliibsannahay dee ilaahay subxaana watacaala iyo qadarkiisa marka jaaliyaddu hadda way kasoo kabanaysaa guud ahaanba aada iyo aad bay uga soo kabanaysaa jaaliyad ahaanna dadka haddana dadka muslimiinta ee ku nool dalka new zealand iyo xataa australiaba dee si waanida uga qayb qaateen oo ballaadan hadday tahay maarata financial iyo hadday tahay moral support intaba hawshii marka weli maanta waxaa dadku ay xusayaan oo ilaa beriya berindabaa soconaysa dhacdadii sida ay u dhacday iyo ma malaynta ku samaynaysa dadkii bini aadanka iyo xusuustii weli de waa noo muuqanaysaa laakiin jaalid ahaan marka hore aada iyo aad bay noo sama noo saamaysay lakiin hadda waa kasoo kabanaynaa alxamdulilah dalkan dalkaan joognayna si wacan bauga qabi qaar waa garta marka guud ahaan xusku wuxuu dhici doonaa maalinta axadda sidaan u fahmay maanta laftigeeda masaajidada jimcada la tegey guud ahaan dalka sidee looga xusi doonaa bay kula tama in la soo xariirin dowladda iyo hay-adaha
ha si fiican maanta ayaamadii ayaamay riixaysa horta maanta waa jimce pacific iyo magaba jimcahan marka wuxuu noqday sanad guradiisa waxay noqotay axadday noqotay axadda marka dawladdu waxay u samaysay barnaamij aada iyo aada u ballaaran oo ah dhul specialo loogu talagalay oo dawladdu ay imanayso our prime ministerka iyo maaragtay dawladda dhame ay imanayso oo aada iyo aada u qurux badan waxaa hadda laga sameeyey maaragtay si aada iyo aada u ballaaran ayaa dawladduna maaragtay uga gacan qaabatay oo dadka ay u caawisay financial hadday tahay iyo moral supportive hadday tahay dawladduna waa imanaysaa gacanna waan ugu siiyaan aada iyo aadna ugu mahad celinayna dalka new zealand aan ku noolaan waa gartay guud ahaan ra-iisul wasaare jasinta aden caalamka intiisa kale aad baa loogu ammaanay dhacdadaas kadib idinku jaaliyad ahaan maxaa laynii qabtay ma dareenteen ammaantaas maxaa hawloo ra-iisul wasaaraha iyo dowlad ahaan laynii qabtay dhacdadaa kadib
wallahi si fiican wax wacan iyo wax badan baana loo qabtay waxaanu dareenay inaanu ka ka mid nahay qomiyadaha de dadka degan ama dadka communitiyaasha degan new zealand inaanu yan dareena inaan ka mid nahay xuquuqda dadka kaleba ay leeyihiin dadka cadaanka leeyihin inaanu leenahay yaana tusay sidaan kuu sheegay waa dee financial financial iyo moral supportiba labada waa na lagu caawiyey hadday tahay xag dhaqaale iyo hadday tahay xag maaragtay moralba waa na lagu caawiyey dola- doodeeda naysalan aad iyo aad baan ugu ammaanayna xaqiiqadii australia lafteeda qayb bay ka qaadatay xaqiiqadii dadka shacabka wey dadka shacabka australia haddii markaa markaan ka fiirino soomaali ahaan iyo islaam ahaanba si aad iyo aad baa gacanna lagu siiyey welina na lagu hayaa aanan moodayana aana halmaamay sida naloo galay haddaanu dalada xataa waxaan dareemayaa dalada islaama oo kale haddaanu joogi lahayn sida naloo galay inaan naloo galeen ay dalkana noo gacanguftay marka lagu daray australia iyo new zealand iyagoo kulligii aad iyo aad maaqan waa gartay marka eh, dhacdadaas ka hor sida new zealander ay ahayd iyo sidaad dareemayseen idinkoo degan oo dad soo galootiyo soomaali oo muslimiina iyo hadda sanad kadib dha- dhacdadaas kadib maxam- wax miyaa iska bedelay maya waxba iskama kaa bedelin maya dhacdadu waa dhacdo de accident ka dhacay bu ahaa qof dee shaydaan oo dee si ku yimid eh, ku yimid buu ahaa en, aan, eh, lama filaan ah oo aan dowladoona iyo shacabka new zealand ay ugu talagelin marka dhibaatada dhacday dee new zealand oo dhan baa ka xun adduunka oo dhan baa ka xun australia ka xun oo new zealand baa ka xun qof waliba baa ka xunya waxa uu qofka keliya ku eg buu ahaa marka waxaan dareemaynaa dee inaanu eh, waxba iskama kaa bedelin isaan kuu sheegay dee dad muslim aan nahay weli dee biliifsan dee qadarta allah marka waxaan kasii qaadnay dee wanaag waayo markaan le wanaag baan kasii qaadnay isaga wuxuu dilay konton iyo kow qof buu dilay afartan iyo dhowr qofna wuu dhaawacay amaakin boqol iskaba boqol qof kugu dhawo baa soo muslimay dad badan aan masaajidii aqoon baa hadda soo galay dad badan oo aan diinta wax ka ogoon baa soo galay kusoo biiray dad badan baa ku muslimay oo hadda eh, dee kaalinta koobaad kaga jira eh, islaamka iyo wada noolaanshaha iyo multicultureka marka waxba waxba iskama kaa bedel dad un baa dhintay taana qadarka alle ku dhacday marka laakiin waa kasoo tabanaynaa dad dad wanaagsan iyo ra-iisul wasaaraha iyagoo aad iyo aad u mahadsan aan ku faraxsannahay hawshay qabatay iyo dowladda new zealand yaan aad iyo aadna ilaah baa mahadle aan ugu sii mahad celinayna aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan leenahay waxaan salaamayaa eh, muslimiinta eh, australia ku nool gaar ahaan inta jaaliyadii aan isku luqada nahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin codkiga dhegeysanaysa waana idin wada hambalyaynayna inala soo duceeya anaa waa idin soo duceynaynaa
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali